waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali munaasabad ballaaran oo lagu dhammaystirayey heshiiskii lagu midaynayey maamulada galmudug iyo hallasunna ayna ka soo qaybgaleen madaxda ugu sarraysa ee dowladda dhexe ee soomaaliya dowlad goboleedyada dalka wufuud ka kala socotay beesha caalamka iyo marti sharaf aad u fara badan ayaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya munaasabadan ayaa waxaa ka qaybgalay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynayaasha maamulada puntland koonfur galbeed hir shabeelle madaxweynaha galmudug oo isaguo martida loo ahaa iyo gudoomiyaha gobolka banaadir iyadoo sidoo kale wufuudda beesha ee goobjooga ka ahayd ay ka mid ahaayeen wakiilka gaarka ee qaramada midoobay ee arrimaha soomaaliya michel kaytin gudoomiyaha midooda africa ambasador francesco madiera wakiilka igad iyo xubno kale calanka dowlad goboleedka galmudug ayaa laga taagay gudaha madaxtooyada cusub ee maamulkaasi galmudug ee magaalada dhuusamareeb waxaana guud ahaanba madaxtooyada maamulkeedii lagu wareejiyey madaxweyne xaaf iyadoo halkaasi khudbado kala duwan laga soo jeediyey madaxa xukuumadda maamul goboleedka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa sheegay in muhiim ay tahay in la iscafiyo wixii horey u dhacay oo dhanna la iloobo la iskuna calool fiyoobaado si horey loogu sii socdo oo si wada jira looga shaqeeyo horumarinta deegaanada galmudug ayuu yidhi madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed ducaale geele xaaf ayaa dhankiisa sheegay inay farxad weyn u tahay islamarkaana ay ahayd riyo uu ku riyoonayay inay tani oo kale dhacdo waxaana uu ku tilmaamay guul u soo hoyatay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolada dhexe isagoona dowladda federaalk iyo beesha caalamka ka codsaday in maamulkiisa gacan la siiyo qof kasta oo soomaaliya ama qof kastoo reer galmudug ama qof kastoo reer puntland oo uun ka dhexeeyaan walaalayaal adinka oo xataa aan isku fiqnay wada shaqeey waa inaan ogaanaa shalay in qof meel joogay maantana mid joogahayo barrina joogi karo in la isbedelahayo in la ogaada loo baahanya haddaan nahay reer galmudug haddaan nahay ahlusunna iyo galmudugtii hore haddaan nahay puntland iyo galmudug haddaan nahay soomaali iyo soomaali kale cid walba waxaa loo baahan yahay inaan iskaashanno inaan tanaasulno inaan barno xataa kuwa oo naga soo horjeeda haddaan dhahno war waa idiin tanaasulana bal meel soo fadhiista waxaa laga yaaba in wuxuu nooga suurtageli lahay mudanayaanay mar weyn beesha caalamka iyo dowladda federaalka iyo saaxiibada maaragtay dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir dhammaantiin waxaan idinka fadhinaa oo maanta meeshaan u joognaa waa idin sugaynaa ogaada waa idin sugaynaa waxaan idinka sugaynaa inaan raacno gobollada xoogaa hore u socday cabdiweli iyo kale xoogaa hore takobki waa qaateen ana waxaan rabnaa hadda inaan xorodo keliyaa rabnaa maba gaarayno ayaantaani inaan gobollada kala gaarno inaan dowladda federaalka gacan siinaan loo baahanyahay wakiilka gaarka ee qaramada midoobay arrimaha dalka soomaaliya michel kaytin oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in qaramada midoobay ay soo dhoweynayso heshiiskani waxaana uu ballan qaaday inay si dhow la shaqayn doonaan maamulka galmudug islamarkaana qaramada midoobay ee xafiis ka furan doonto dhuusamareeb waa tallaabo horumar leh mudane madaxweyne safarkaagu galmudug iyo puntland waxa uu ahaa mid muhiim u ahaa nabadaynta iyo xasiloonada dib heshiisiinta waxaan bogaadinayaa madaxweyne gaas iyo madaxweyne xaaf iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo iyadu laftirkeedii tallaabo muhiima ku lahayd dib heshiisiinta dalka aad ayay muhiim iigu tahay inaan maanta dhuusamareeb joogo maalinta xigta ee aan halkan imaadana waxaan rajaynayaa inaan ka furi doono xafiiska qaramada midoobay ugu dambayntii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo soo xiray munaasabadaasi ayaa aad ugu mahadceliyey dhinacyada hawshani ka soo shaqeeyey gaar ahaan hogaamiyaasha galmudug iyo ahlusunna intaas kadib maanta waa maalin taariikhi ah waa maalin aan u fadhinno goobtan dhammaystirka dib heshisiinta ama heshisiinta maamulka galmudug iyo ahlusunna waljamiica ee lagu saxiixay magaalada muqdisho sanadkii la soo dhaafay disembar waa maalin reer galmudug ay ka baxayeen kala qaybsanaanshaha iyo colaadaha ka jira degaanada degaanadan muddo dheer heshiiskan maanta waxay muujinaysaa inay tahay guul kulli u soo hoyatay keliya ma aha galmudug ee ummadda soomaaliyeed waa mid albaabada u furtay nabadda wadajirka iyo waxwada qabsiga reer galmudug mudanayaal iyo marwooyin heshiiska aan maanta aan dhammaystirayno waa mid ku yimid biseel siyaasadeed iyo tanaasul ay la yimaadeen madaxda labada dhinac oo ugu horreey ugu horreeyo madaxweyne xaaf iyo sheekh maxamed shaakir waa mid labada dhinac ay uga tanaasuleen qayb ka mid ah xilalka ay hayeen inkasta oo xafladdaasi midaynta iyo dhammaystirka heshiiska maamulka galmudug iyo hallasunna ay ku dhacday jawi aad u heesaraysay ayaa haddana waxaa weli jira tabasho ay qabaan waxgaradka ku dhaqan magaalada cadaado ee fariisinka kumeelgaarka u ahayd maamulka galmudug halkaasoo uu ka dhacay dibadbax looga soo horjeedo xafladda dhuusmareeb lagu qabtay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulahi farmaajo ayaana khudbadiisii ku sheegay in hawshu ay tahay mid bilow ah cid weliba oo wax tabanaysana halkeedii loogu tegi doono si loo qanciyo heshiiskan maanta horey loo saxiixay wuxuu gogol- wuxuu gogolxaar u ahaa in laysku daro labadan maamul iyo labada ciidan oo anugu aan maanta soo arkay heshiiskan maanta waa mid bilaaw ah oo u baahan in la sii wado lana qanciyo cid walba oo wax tirsanay wax wax tabanaysa inaan qancino oo aan ugu tagno meelahooda si aan u dhisno dowlad goboleedkan aan u xoojinno ee uga shaqeeyaan horumarkooda ay uga shaqeeyaan heshiiska maanta waa mid bilaaw ah saan sheegay waa inaan cid walba aan u tagno dhammaystir ma aha hawshu hadday noo bilaabatay waxaan rabaa qof walba inuu qaybtiisa ka qaato tanaasulkaan bilowdayna aan sii wadno hadduu eebba yidhaahdo
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali